aan ku bilaaba ee saaka warbixintan idiin hayno hurdada ayaa ka mid a waxyaabaha ugu fiican maskaxda jirka ibni aadanka in ay markaasi hesho dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka digaya haddii hurdo yaraan ama hurdo la-aan ay qofka soo wajahda in waxyaabo badan noloshiisa ay ka hallaabi karaan sida warbixintan oo dhinacyo badani taabanaysa ay tahay in badan oo ka mida dhakhaatiirta caafimaadka ayaa u qoro qofka ibni aadanka ah inuu helo hurdo u dhiganta siddeed saacadood oo uu seexdo si dareenka maskaxdiisa iyo midka jir ahaaneedba aysan ugu imaanin xanuunno qaarkood suuragal ay tahay in qofka uu la noolaado abid doctor cabaas jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka ohio state hosbital ayaa wuxuu iiga waramay xaaladaha ka dhalan kara hurdo la-aanta dahda aada iyo aada hurdada waxay ka mid tahay waxyaalaha muhiimka ah oo loo baahan yahay maalinlaha ah waxaa la dhahay daily routine in twenty four hours qofku waa inuu hurdo helaa hurdadaas oo ah ugu yaraan saddex meelood meel ka mid ah maalintii waa one third had hurdada keliya muhiim ma aha waxaa muhiim kaloo ay tahay in uu helo hurdo tayo leh iyo inuu helo hurdo ku filan wakti sax ah haddii hurdo la-aan kugu dhacdo waxyaalaha oo dhibka weyn ku imaanaya waxaa waye inaadan samayn karin ama maintain ku samayn karin maskaxda qeybaheeda muhiimka u ah educationka waxbarashada iyo inaad samaysid xasuus cusub waxaa kaloo kugu adkaanaya feejignaantaada waxa waxaa wakti badan kugu qaadanaya sida aad ugu jawaabi lahayd hal sida kugu soo socda waxaad siinaysaa wakti wakti yar inaad ku jawaabto meesha laga rabay waktigii waa la daahaysaa maxaa waxaa laga yaabaa inaad halis ku dhacdo sida haddaa baabuur wardo oo hurdada kugu yar tahay feejignaantaa kugu yaraanaysa marka baabuurkii hadduu kugu soo dhawaado oo la rabay inaad quickly uga jawaabtid ma samayn kartid waxaa halis u tahay naftaada inaad halis geliso marka si lamida sidaasi doctor cabaas ayaa waxa uu ka waramay faa'iidooyinka hurdadu ay u leedahay dhammaan habdhisyada jirka ee maskaxda ugu horeeyo ee qofka ibni aadanka uu leeyahay fiican hurdada waxay muhiim u tahay sideedaba jirkao dhan system kasta oo jirka ka mid ah ayay saameysaa laga soo bilaabo maskaxda wadnaha sambabka iyo iyo iyo iyo iyo iyo energyga sida loo sameeya metabolismida iyo waxay kaloo muhiim u tahay immunosystemka difaaca systemka difaaca haddii hurdada ay yaraato system yadan o dhan waa wiiq waxaa ku imaanaysaa wiiqnaan dhibaa ku imaanaya dhibkaasoo ah oo oo oo oo oo la xiriira quality xumada hurdadaada waxaana halis u tahay inay kugu dhacaan cuduradan soo socda sida dhiig karka camal wadna xanuunka sokorta depressionka iyo iyo iyo buurnaan haddhaaf oo la dhaho obesity yaasiin sheekh xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaantan timid dalkan maraykanka ee magangeliya doonka ah waxa uu joogaa wax ka yar sanad waa uuna shaqeeyaa habeenkii ilaa iyo xilli dambe oo waa berigii ku dhow wuxuu ii sheegay in dhibaatooyin fara badan ee hurdola'aantu ku keentay walwalkuna uu qayb ka yahay isagoo oo ku sugan gobolka virginia ee ood wadaagta la ah gobolkaasi magaaladan washington ayuu iiga waramay xaalkiisa
wallahi aniga waxay saameyn iigu yeelatay waxaan ahay waktigan horta shaqada gelayo waa one a m markii aan dhulkaas joogayna waxaan seexan jiray habeenkii dadka maalinka seexan aqaana ma ihi saameyn weyn ayay nolosheeda ku yeelatay wixii aan seexdoo dhan marmar anoo shaqaynayo ya waxaan seexdaa laba saacadood maalinkii oo dhan saameyntaas ayay igu yeelatay maxaa dareentay marka markii hurdala-aanta kugu dhacday wallahi waxaan dareemay inaan xataa shaqada habeenkii markaan tago oon shaqayn karin oo jirkayga o dhan caajis anigoo shaqaynayo aan ku dhex hurdoonayo shaqadii madax xanuun fara badan jirkii oo iska daciifay oo jirkayga o dhan ba aan waxba qaban karin waxyaalo badan ayaan ka dareemay si lamida yaasiin marka aan waraysanayo waxaa ag joogay saaxiibkiis xamse xasan xamse ayaa isna jooga dalkan maraykanka shan bilood waa uu shaqeeyaa habeenkii wuxuu iiga waramay asna saameynta hurdayaridu ay ku keentay caafimaadkiisa wallahi saameyn badan igu yeelatay aada uma seexdo sida u seexan jir oo kale uma seexdo because waxa waaye noloshii oo dhan bu waxa waaye macnaha welwala ku nooshahay adii qof sakiya ma tihid maanta dhan waxbaa ka welwala leh ha macnaha hurda la-aanta welwalkii haa ka qaaday walaa xaalkay weli oo kale makusoo noqonin waxbaa ka yara qaldan laakiin isbitaalna weli ma aadin qur-aanaas ka akristaa ilaah waxaa ka rajeena inuu sidaansi maxaa la dhihi jira wax ka bedelo nuurte maxamed oo ah hooyo dhallinyaro ah kuna nool gobolka shikaago ee dalkan maraykanka waxa ay tahay hooyo shaqayso oo dhowr caruura leh waxay ii sheegtay in in ka badan siddeed saacadood ay seexato kadib markii ay dhakhaatiir u qoreen oo ay booqatay dhakhtare kala gedisan xaalado caafimaadna ay soo wajaheen ay go-aan ku gaartay inay saxdo xilliga hurdadeeda isbeddel weynna haatan ay dareemayso wallaahi maraykanka markii aan imaaday ma ahayn dadka xilli hore seexdo oo jadwalkii waxaan haystay africa markaan joogay sidii aan u noolaay aan u noolaan jiray maxaa yeeshee in muddo a markii aan joogay waxaan dareemay in caafimaadkayga waxyaabo badan iska bedeleen in subaxii aan daalanahay in aan macnaha foxkayga uusan joogin markaan hurdo fiican helin so waxaan go-aan ku gaaray waayadii ugu dambeysay inaan xilli hore seexdo si aan maadaama aan hooyo caruur leh aan ahay aan ilmihii maalintii aan wax ugu qaban karo so marka hadda waxaan seexdaa sagaal saac oo habeennimo ama ama nine b m waxaana subaxii kasoo toosaa ilaa iyo six wayna igu filan tahay intaasi oo sideed saacadood oo toos oo hurdo ahaya ah ayaan ka helay marka habeenada aan sidaas u seexdo way iiga duwan tahay habeenada aan aanan seexanin marka waxyaabo badan oo caafimaadkayga ayaan ku arkay oo isbedel ku imaaday waxaa ii fududaaday howlihii howl maalmeedkaygii shaqadii aa ii fududaatay ciyaalkii inaan la dhilgaray aa ii fududaatay waxyaabo badanaa ii fududaaday jadwalkaasi markii aan degsaday oo ah inaan xilli hore seexdo habeenkii doctor cabaas jaamac ayaa haddaba waxaa dhegaystayaasha uu siinayaa talo caafimaad oo ku saabsan hurdada in la helo marka hore qofku inuu exercise sameeyo inuu macnaha sariirta hurdo keli u isticmaalo inuu waxyaalahan kafeega iyo shaaha toban saac ka hor intuu seexan uu joojiyo iyo maxaa la dhahaa meel oo quiet ah oo uu isaga hurdada kaga soo dhacaysa inuu tago hadduu telefonka maanta smartphoneka camal two hours ka hor inuu damiyo wa marka haddii aad telefonka uu ku daaran yahay oo aad fiirsanaysa youtube-ka ama maxaa la dhahaa social media aad ku jirtid waxaa loo baahanya laba saac ka hor inaad ku wadgara inaad joojisid si hurdo fiican u heshid isku soo wada duuba qurbaha gaar ahaana maraykanka ayaa ka mida meelaha ugu badan ee laga shaqeeya habeenkii shirkadaha waaweyn xarumahooda taasi oo dhallinyarada xirfadaha badan aan lahayn ee nolol doonka ah gaar ahaana kuwa sida magangelyo doonka ah ku yimaada dalkan ay u keeni karto mararka qaarkood dhibaatooyin ka dhasha hurda la-aanta maadaama habeenkii saqdhexe ay shaqeeyaan inkastoo ay jiraan kuwo badan oo shaqeeya haddana maareeya wakhtigooda oo jiifta hurdo ku filan